جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadaan idinkugu hayna saaka hadduu alle idmana waxaa ka mida camaliyad isishaadi ah oo khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacday magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe howlgallo kala duwan oo lagu beegsada kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mida wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose bulshada ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ka dhan ah maamulka riddada ugu magacaaban degmadaas boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybin ah oo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ka samaysa degmada kamsuume ee wilaayadaas kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ciwaankeedu yahay soomaaliya oo wajahaysa ilbiriqsiyadii afghanistaan جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax isniinna taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan camaliyad disishaadiye ah oo khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacday magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan wararkii ugu dambeeyey ee camaliyadaas iyo khasaaraha ka dhashay waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniina taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri camaliyadan istishaadiyada ah waxay gelinkii dambe shalay ka dhacday magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeed ee magaalada waxayna camaliyadu beegsatay xarun ay ku sugnaayeen cadowga allah bayaan ka soo baxa mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyey in camaliyadda ay u dhacday sidii loo qorsheeyey islamarkaana la beegsaday xarun ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kalena ay kula sugnaayeen ciidamada ridada ee jabuuti bayaanka ayaa lagu xusay in allah falligiisa khasaaraha hordhaca ee camaliyadda uu maraya ilaa iyo sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho iyo dhaawac ah iyadoona jugta camaliyadda si aada looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada beledweyne dhanka kale walaalka abu xasaan waxaa faahfaahina la helayaa weerar kamiin ah oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada riinirgood ee wilaayada shabeelle dhexe waxaana kamiinkaasi loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah bayaan kasoo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xusay in kamiinkan lagu dilay sagaal murtad laguna dhaawacay todoba kale hub kala duwana lagu soo qaniimaystay dhanka wilaayada banaadir walaalka abu xasaan waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qarac ah ka fuliyeen xaafada xoosh ee degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho waxaa la beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo afar murtad oo ku jira sargaal labaxdhigle ah oo lagu magacaabo abshir shaafici dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay madaafic ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka ridada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo iyadoo madaaficda ay ku dhacnay gudaha xarunta dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose walaalka abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka sharci dirka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga aad buu u mahadsan yahay tooshow bulshada ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ka dhanna maamulka riddada ugu magacaaban degmadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya banaanbaxyadan oo ay dhigayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa looga soo horjeeday maamulka murtadiinta ugu magacaaban degmada kaxda gaar ahaan guddoomiyaha degmadaasi banaanbaxyaasha ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku qabaan murtadiinta si gaar ah guddoomiyaha maamulka ridada gobolka banaadir ugu magacaaban degmadaasi iyagoona ku eedeeyey inuu qabyaalad ku dhex abuurayo bulshada degmada waxay sheegeen in qaar ka mid a salaadiinta degmada uu weerar kusoo qaaday uguna hanjabay inuu dhibaataynayo waa kuwan banaanbaxyaasha ah oo warbaahinta u waramay annagoo ah dadweynaha degmada kaxda waxaan cabasho ka nahay guddoomiyaha degmada kaasoo falal amni darre iyo isugu jira qabyaalad lagula kacay oo iska hor keenay bulshada oo salaadiintii iyo nabadoonnadii deegaanka ugu galay masaajidka ugu hanjabay masaajidkan waxaa ka dhacay inuu masaajidka ugu soo galay suldaankii ugu sarreeyey degmada kaxda oo uu u hanjabay mana qaadan kara taas waxaan aqbali karra maaha wuxuu maanta fal faalxun ugu geystay masjidka ugu weyn degmada kaxda masjid al iimaan ee suldaanka beesha ee degmada kaxda ahaa inuu maanta intuu usoo hanjabay xitaa dowladnimo xataa muuna ugu hanjabin wuxuu ugu hanjabay qabiil wuxuu dhaha adna qabiilaa ka dhalatay adna qabiilaa ka dhashtay faalxun uu ugu hanjabay wuxuu dhaha xataa jaranjaradiinu ku jiida xataa dadaa markii dambe ka celiyey si foolxun ugu wixiyey saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta oo diin iyo damiir toona lahayn islamarkaana lagu soo xulo qaab qabiil ayaa caqabad ku ah shacabka ku nool goobaha ay xoogga ku haystaan si gaar ah shacabka reer muqdisho ayaa la nool tacdiido ay ka mid yihiin dilalka bareerka ah dhaca afduubka iyo boobka hantidooda maguurtada ah mahadsanid cabdiqani boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybinna oo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuumo ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abuayman geesiyaalka wacan iyo muslimada isgarabsaday gacalkan u sheegaa guulahan u tuugayo gobol walba ku guulaysta kamsuumo waa mid ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose dhowaan waxaa si la mid ah degmada jamaame laga sameeyey mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada hoostaga qoysaskan oo isugu jira danyar iyo masaakiin ayaa ka kala yimid tuulooyin iyo sidoo kale gudaha magaalada goobta raashin qaybinta ka dhacaysa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo maamulka degmada kuwaasoo hagayay dadkii la siinayay gurmadkaasi ilaa afar boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruucan raashin qaybinta oo wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuuma ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashiinkaas ayaa si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga al andalus marka insha allahu nidaamka waxaa loo bixinaa waa nidaam heer sare si fiican kow ninka magaciisa la diiwaangeliyo la qoray markii la yiri kadib kaara la siinaa karib dib goobta raashinkiyaala la geynaa si fiicanaa loo soo dhoweynayaa maamul furan oo heegan ugu jiro oo wax walba u dhan yahay hadda waxaan ku fadhiyaa haaf bur ah iyo haaf oo sokor ah iyo haaf bariis ah iyo sadacla saliida iyo shan daro maanta aad iyo aad u sareeya wax lasoo koobi kara maa bashiirow waxaan ugu daynaa ilahay inuu guulsiiyo cadowwana ilaahay jibiyo walaalaha falastiinna dhibka inuu ilaahay ka qaado cadowgaas hororka ah inuu ilaahay halaago walaalaha mujaahidiintana meel walba joogaan ilaahay waxaan ugu baryaa nasrigiisa mar walbaba ilaahay inuu siiyo kamsuuma maanta waxaa ka socda si farax leh oo muslimiinta idil ay ku faraxdo cadowga inuu ka naxa muraadka ay leeyihiin allaha u sahlay jannada allaha ka waraabiyo inta shahiida inta noolna farax adduunya iyo aakhara allaha siiyo maanta waxaa nala siiy bariis iyo bur iyo sokor iyo shandarwo iyo saliid gaalkii gardarrada gurigiiska soo guuri guri muslim u soo guuri guulahan u tuugayo weligii ma guulaysto weligii ma guulaysto sidoo kale suldaan axmed nuur mataano iyo nabadoon goobo cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuuma ayaa si wadajira u soo dhoweeyey dadaalada loogu gurmanayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada jubbada hoose dad waxaa joogo aad u fara badan ka yimid tuulooyinka kaladisan ee ka yimid ee hoos yimaada degmada kamasuumo iyadoo nidaamkan oo aad u wanaag badan yahay dadku aysan isdhexgelaynin lana siinayo raashin ee ugu talagasho wilaayada islaamiga jubbada hoose raashinkaasna waxaa ka mid ah kiish bura kiish bariisa kiish sonkora xabad shandaro ah shandarooyinka wanaagsan oo labada nafar ah iyo caag saliida marka inta ilaahay u qadiray oo la gaarsiiyo insha allah waa la gaarsiiyey maanta maasha allah si aan la soo heli aan la heli karin oo qurux badan ummadda waxaa loo siinaya oo aan horena soo marin raashin bannaanka la keenayo amniga jira aawadiis bariiskii burkii sokortii saliiddii shandaradii la iskorsaarayo qofka magaciisa saddexaan lagu dhawaaqayo si amni leh ugu kor fadhiisanayo si xaraga leh uu u qaadanayo ilaahay subxana wa tacaala ku mahadsan shareecada islaamka waa u mahad celinaynaa ilaahay walaayada jubbada hoose maadaama kala dambeyn iyo waxaan waxaa keenaya amniga iyo shareecada keenaya alxamdulillahi rabbi alcaalamiin dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu in ka badan lix boqol oo qoys deeq raashiina ugu qaybiyey degmada jamaame taasoo si diiran ay u soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan degmadaasi mahadsanid abu ayman kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas cazaam carafaat ayaa warbixintan inoo haya kulankan ballaaranna u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee gedo iyo jafada reer xasan sheekh oo ka tirsan beesha cali maxamed laguna dooranayay nabadoon cusub kaasoo socday muddo toddoba maalin ah ayaa ka dhacay degmada ceelacadee waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ugaasyo nabadoonno iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa madasha munaasabadda nabadoonka ay ku dooranaysay jifada reer xasan sheekh laga soo jeediyey bayaan ay ku muujinayso garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika kow reerku waxay caddaynayaan garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah reerku waxay ka soo hor jeedaa gulufka shareecala dirirka uu horboodayo xasan gargurte iyo waxa loo yaqaano macuusley iyo wixii la mid ah toddobo reerku waxay ka soo hor jeedaan heshiisyada xaaraanta ah ee murtad muuse biixi iyo xasan gargurte ay la kala galeen madaxda xabashida iyo turkiga sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay nabadoon cabdiqaadir maxamuud xareed nabadoonka la bedelay aniga cabdi gurey labaiyo labaatan sana ciddii anduqa u ahaa oo dee shiddo badan aan ugu soo shaqeeyey inaan maanta xilka ku wareejiyo walaalkay bishaar cali hara iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana jeclahay inaan garab istaago xafladda ay ku dooranaysay nabadoonka cusub jifada reer xasan sheekh waxaa ka hadlay nabadoon bishaar cali cabdi nabadoonka cusub ee dooratay jifada isagoona ballanqaaday inuu jifada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka anigoo ah bishaar cali cabdi oo maanta beeshaan laigu wareejiyey xilkeeda waxaan ballan qaadhayaa marka koowaad inaan u dadaalo oon dhiiggayga iyo codkayga iyo calafkayga ku bixiyo kitaabka ilaahay codkayga iyo calafkayga inaan ku bixiyo kitaabka ilaahay ugaas cismaan maxamed maxamed ugaaska guud ee beesha cali maxamed ahna ugaaska jifada dooratay nabadoonka cusub ayaa madasha ka hadlay beesha reer xasan shiikh oo khayr allaha siiyo dadaashay khilaafaadkoodii hoos u xallisatay oo duqoodii horena usha ka qaaday duq labaadna dooratay waxaan sheegayaa duqii hore wax badan buu soo shaqeeyey wuuna soo dadaalay duqa dambe oo la doortayna waa nin dhallinyaro ah la rabo beesha inuu hago hagaajiyo duqaasna waxaan dhihi lahaa sida usha lagugu dhiibay dadaalkeedii waa in laga helo naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegado ayaa sheegay inay garab taagan yihiin nabadoonka cusub ay dooratay jifada reer xasan sheekh ee ka tirsan beesha cali maxamed odagii aad doorateen la dhahdeen waan dooranayna waa idinla dooranay insha allahu raxmaan saad u doorateen oo kal iyo laab ah oo soo dhoweyn iyo walaalnimo ah oo inaan la shaqayna oo wax allaale wuxuu nooga baahday hiil iyo hob inaan garab istaagnaana waa idinka ballan qaadnay jazaakum allahu alkhayr odagii hore oo soo shaqaynhayay laba qodob baan leeyahay qodob waxaa weeye cimrigiisa inta ka dhiman caafimaad allah siiyo cibaadadan allah hagaaji ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abwaanas waxaanu leenahay waa inaan inteenaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u nusrayno maanta xaaliyan waxay maraysaa gabagabo cadowgii ilaahay subxaana wa tacaala oo tabar yareeyey iyo waxaa la maraya islaamka ilaahay subxaana wa tacaala oo cizeeyey aa la maraya waxaana laga rabaa naf iyo maal inaan ku garab istaagno marka kuwaasna waa ina ka hortagno saacadda bayaankaba ku sheegteen noona caddayseen waa in dhaqankeeda iyo ficilkeeda laydinka helna waa dadaarmayna kulankan ayaa qayb ka kulamada beelaha dega wilaayada gedo ay ku muujinayaan garab istaagga shareecada islaamka mahadsanid cazam ugu dambeyn waxaad ku soo dhowaataan warbixin ciwaankeedu yahay soomaaliya oo wajahaysa ilbiriqsiyada iyo afghanistaan wargeyska nation ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu yahay soomaaliya oo wajahaysa ilbiriqsiyada iyo afghanistaan taasoo ka dardaaruwarinaysa xaaladda soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada atmis tilmaamaysana in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegayso hoggaanka dalka kadib hayaamitaanka askartan soomaaliya ayaa sugaysa inay la noolaato masiirka dalka afghanistaan oo kale taas oo ah in si la mid ah daalibaan ay al-shabaab ula wareegta dalka kuna soo rogto maamul islaami ah dadka qaar ayaana u arka in shacabka soomaaliyeed oo keliya uu hor istaagi karo arrinkaas marka askariga ugu dambeeya ee atmis uu ka baxaya soomaaliya dhammaadka sanadkan ayaa lagu yiri sadarada ugu horeeya ee warbixinta nation taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika oo uu soo xiganaya wargeeska ayaa muujiyey filashadiisa la xiriirta in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso weeraro xoogan iyadoona isku dayeysa inay ka faa'iidaysato bixitaanka ciidamada atmis ee dalka wuxuuse tilmaamay in laga hortegi karo arrinkaasi haddii shacabka soomaaliyeed ay ku dabafaylaan xukuumadda riddada ah ee muqdisho bixitaanka ciidamada atmis waxay xarakada al-shabaab u hanqaltaagaysaa inay ka faa'iidaysato firaaqa amni iyadoo qaadaysa weeraro ka dhanaa ciidamada soomaaliya laakiin ciidanka militariga ee soomaaliya wuu ka warhayaa arrinkaasi wuxuuna adkaysanayaa difaacyadiisa si ay uga hortagaan weerar weliba oo lagu soo qaado ayuu yidhi taliyaha africom oo qabtay shir jiraayada online-na maruu ka warbixinayay safarro uu ku soo maray qaaradda afrika isagoo sii hadlaya wuxuu hadalkiisa sii raaciyey waxaa suuragal ah inay dhacaan weeraro saameyn leh oo ka dhaca muqdisho iyo meelo kale laakiin waxaan ku rajo weennahay in dowladda federaalka ay dareemaysa halista amni ee ku daaban isbeddel ka socda laakiin khubarada ka faalloota arrimaha mandiqada iyo soomaaliya ayaa tilmaamaya in xarakada al-shabaab ay xiriir wanaagsan la leedahay bulshada soomaalida adeegeeda garsoorkana uu yahay kan loogu kalsooni badan yahay sidaa daraaddeedna wax la sugo aanan ahayn inay ka hor yimaadaan maamul islaami ah oo ay hirgelinaysa xarakada al-shabaab waxay sidoo kale khubaradu tilmaameen inay awoodda ciidanka riddada lagu wiiqay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidaa daraaddeedna aanay iska caabin karin weeraro uga yimaada al-shabaab warbixinta wargeyska nation waxay tilmaamaysaa in qorshaha amni ee xilligan uu dhigayo in ciidamada murtadiinta ay la wareegaan amniga sidoo kalena ay difaacdaan deegaanadii ay horey oola wareegeen oo aanay dib ugu laabanin dagaalyahanada hubaysan taliyaha africom ayaa dhankiisa dareemaya in ciidamada riddada aanay keligood ku dhicin iska caabinta xarakada al-shabaab waxaana si loo difaaca deegaanada ku jira gacanta xukuumadda uu soo jeediyey in xukuumaddu ay ku qanciso shacabka iyo maamul goboleedyada qorshaha la xiriira amniga genaraal michael longoli wuxuu tilmaamayaa ahmiyadda ay leedahay in maleeshiyaadka qabaa'ilka ay ka qayb qaadan karaan dagaalka la doonayo in soomaaliya ayna ka dhalan dowlad islaami ah wuxuu yidhi xukuumadda uu wado xasan sheikh waxay waxtar yeelan doontaa marka ay qayb ka yihiin dadka deegaanka murtad xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo sanadkii laba kun labaatan iyo labadii oo uu qabtay hogaanka kooxda riddada soomaaliya wuxuu ku goodinayay in gebi ahaanba uu burburin doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana goodis aanu ilaa iyo hadda wax ka hergelin laba sano kadibna wuxuu dhanka kale tilmaamayaa rabitaankiisa la xiriira wadahadallo uu la galo xarakada al-shabaab dhammaadka bisha diseembar ee sanadkan waxaa la filayaa in ciidamada atmis ay ka wada baxaan dalka soomaaliya iyagoo ka tegaya firaaq amni oo ay tahay in ciidamada riddadu ay buuxiyaan waana arrinta walwalka ugu badan ay ka muujinayaan dhinacyada taageera xukuumadda xasan sheekh maxamuud dhowaan maleeshiyaadka riddada waxay codsadeen in si tartiib tartiib ah ciidamada atmis ay uga baxaan soomaaliya taasoo siinaysa ciidamada riddada awooddii ay kula wareegi lahaayeen amniga waxayna sidoo kale soo jeediyeen in la dhiso ciidan kale oo afrikaan ah oo sii joogi doona dalka waana arrinta ilaa iyo hadda aanay dowladda riddada ka helin wax jawaab ah oo la xiriira falaqeeyayaasha amniga iyo shakhsiyaad u dhunduleela arrimaha sirdoonka ayaa waayadii ugu dambeeyey waxay tilmaamayeen halista la xiriirta in soomaaliya ay martageliso wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistan laba kun kow iyo labaatankii markii ciidamada maraykanka iyo kuwa neto ay isaga hayaameen waddankaas ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa dhankiisa toddobaadkii hore maruu la hadlayay safiiradda ku sugan muqdisho wuxuu tilmaamay in weli xarakada jihaadiga ee al-shabaab ay tahay halis amni oo xoog badan si la mid ah madaxa ciidanka atmis moxamed suweyf ayaa tilmaamay in xarakada al-shabaab ay weli tahay koox awood leh oo fulin karta weeraro wax burburiya wuxuu tusaale u soo qaaday weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay bartamaha iyo koonfur galbeed ee soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun labaatan iyo saddexdii ciidamada atmis ayaa bilaabay inay dhimaan ciidankeeda jooga soomaaliya waxayna ka baxeen saldhigyo dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen deegaano kala duwan halkaasoo ay ku wareejiyeen ciidamada riddada murtad xuseen sheekh cali oo ah la taliyaha dhanka amniga ee xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa wuxuu ku tilmaamay in cabsida la xiriirta in dalka uu u gacangelaya xarakada al-shabaab ay tahay mid riwaayad ah inkastoo horay hadallo uu u jeediyey uu isaga qudhiisu muujinayay halista amni ay wajahaysa xukuumaddiisa taagta daran waayadii ugu dambeeyey waxaa aad isu soo taraya taqaariirta iyo warbixinada ay baahinayaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee la xiriira in haddii ciidamada atmis ay ka baxaan soomaaliya ay suuragal tahay in al-shabaab ay isku fidiso dhul ballaaran dowladda riddada iyo mas-uuliyiinteeda ayaa ku nool qoobgariir laga dareemaya hadallada ay warbaahinta ka jeedinayaan bixitaanka ciidamada atmis ayaana halkiisii ka sii socdo xarakada al-shabaabna waxay u muuqataa mid ku jirta diyaargarow xooggan marka loo fiiriyo muuqaalada ka imaanaya xeryaha tababarada ee ay baahinayso mu'asasada al-kataa'ib warkii oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu